haatana ku soo dhowaada hambalyada iyo heesaha waxaa inoo haya cali shacuud iyo ibraahim daandure
waa mar kale iyo barnaamijkeennii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha dhambaalka u warraya caasho ma adiga mase aniga aniga soo qabanaya waana dhambaal qurux badan waxaa ugu horraysa ayeeyo maryan faarax guuleed waa laga buuxaa dhambaalkan waxaa ku jirta hooyo xabiibo cumar abuukar salaado miro diiriye cabdulaahi maxamuud maxamed xaawo maxamuud maxamed nadiifo maxamuud maxamed dahabo maxamuud maxamed anise ciise maxamuud iyo maxamed ciise maxamuud iyo cabdishakuur ciise maxamuud iyo sundus ciise maxamuud dadkaas waxay kala joogaan magaalo madaxda soomaaliya muqdisho imaaraadka carabta kanada iyo maraykanka dhammaantood waxa ay tahaniyad u dirayaan nikaaxa dhex maray zamsam ciise maxamuud iyo lamaanaheeda baa la yidhi liibaan axmed maxamed oo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho lixdii bishan aanu hadda ku jirno ee sagaalaad ee sanadka laba kun sagaaliyo toban waxaan leenaha bay yidhaahdeen isku waara ubad khayr qaban kala hela aamiin waa tahay dhambaalkanna waxa uu nagu yimid qadar cabdi dayr iyo xariir maxamed cali iyo cabdinuur isaaq aadan siciid cabdi dayr iyo nimcaan jaamac iyo hodan cumar iyo xamdo maxamuud iyo liibaan maxamed shurwac dhammaan dadkaasi waxay kala joogaan daafaha dunida waxaanay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan siciid axmed yuusuf iyo hodan aadan cabdulaahi oo meherkoodu uu ka qabsoomay degmada cadaadley oo ka tirsan marwada jeex waxay leeyihiinna meherkaas allah ka dhiga kaidin horseeda guur qayrqaba aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinayaa heesta ugu horreysa barnaamijka ibraahinow waa codka macaan fanaanka axmed cali cigaal waana heesta halkudhageedu yahay garqaado jacayl yahow aangamay daayo oo garbaduub ha ii xirin iga siib gantaalaha aan gudayn nabaalka ama taan u geyste aan gudayn nabaalka igu haadinayse dhibkan qaabo bargaarse ama taan u geyste aan gudayn nabaalka ama taan u geyste aan gudayn nabaalka igu haadinayse dhibkan qaabo bargaarse garqaado jacalyo garqaado jacalyo geylaaga hayaamiyo gerigo'an salkeediyo gabahiira haydhigin garqaado jacalyo garqaado jacalyo geylaaga hayaamiyo gerigo'an salkeediyo gabahiira haydhigin amataan garawshiyo gargaraanka sugaya amataan garawshiyo gargaraanka sugaya lamagala itagte dhibkan qabo bargaarte amataan garawshiyo gargaraanka sugaya amataan garawshiyo gargaraanka waa hagaag garqaado jacaylyahow iyo codkii axmed cali cigaal ayaan intaas kaga gudbaynaa dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray caasha nuurto aadan kuulow iyo ambiyo aadan kuulow iyo yoonis aadan kuulow xasan aadan kuulow yuusuf aadan kuulow maxamed cabdiraxmaan kuulow ibraahim maxamed kuulow khaliijo maxamed kuulow ruqyo macalin isaaq iyo yaasiin ibraahim cabdiraxmaan cali imaan iyo hooyo caashe cabdow iyo aabe aadan kuulow dhammaan waxa ay jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan faa'iiso nuur isaaq iyo cabdi aadan kuulow oo wiil ugu dhashay baadheere gaar ahaan xaafadda buulakaske wiilkaasina waxaa loo bixiyey yidhahdeen farxaan cabdi waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeenna waxaa lena allah ka dhigo farxaankiisoo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba wax tara anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray khadiijo maxamed kuulow iyo ruqiyo macalin isaaq iyo yaasiin ibraahim iyo cabdiraxmaan cali iimaan nasro caynab iyo hoyo caasho cabdow iyo aabe aadan kuulow dhammaan asxaabtani waxay tahaniyad dhalasho oo farxad loo dirayaan faa'iise nuur isaaq iyo cabdi aadan kuulow oo wiil ugu dhashay magaalada baardheere wiilkaas waxaa loo bixiyey baa layidhi farxaan cabdi aadan kuulow ducada waa xaggiinna farxaan aniga u ducaynayo waxaan leeyahay soo weyno waa noqo kii waalidkii wax tara dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin dhambaalkan wuxuu nooga yimid aabe axmed iidow cali hooyo xabiibo abuukar cabdiqaadir axmed iidow cali marwadiisa mahado nuur cali iyo carruurtooda mustafe axmed iidow cali iyo marwadiisa ayaan suuday maxamed maalin iyo maryan cabdiraxmaan cumar iyo saygeeda maxamuud isxaaq iyo carruurtooda ruqye axmed iidow cali saygeeda cabdiraxmaan aadan iyo carruurtooda iyo fatxi axmed iidow cali saygeeda xuseen cabdi bakaay iyo carruurtooda iyo firdowse maxamed axmed faadumo xuseen iidow saygeeda ismaaciil cali sheekh asli xuseen iidow iyo dhammaanba reer iidow cali caafi iyo reer okaar maxamed idriis waxaay hambalyo kal iyo laab ay u dirayaan axmed xasan cabdi food cadde iyo marwadiisa isbahan socdaal calays oo ku aqalgalay caasimadda maleeshiya isku waara ubad qaarqabar eebbahda kale siiya aamin ayaa leenahay xaggii heesaha qandhadu iigama horeyn qiyaastii caashaqaage hee qacdii aan kula kulmay baa qumaati baa lay wareen waa heystii qumbacasho waxaa ku luuqaynaysa fanaanadda codka macaan hibe maxamed hibe nuur ah
Thank you.
heesta qubcasho iyo codkii hibo nuura ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo asli maxamed adeer cali maxamed xalane iyo cabdikariim caray socdaal iyo maxamed caray socdaal iyo cabdulaahi caray socdaal sacdiyo caray socdaal cabdifataax cali maxamed xalane iyo dhammaanba reer caraaye iyo reer cali maxamed xalane oo kala jooga dunida daafeeda waxay hambalyo u dirayaan axmed xasan cabdifood cadde iyo marwadiisa isbahaan socdaal calees oo ku aqalgalay caasimadda maleeshiya waxay leeyihiin isku waara arooskiina kala kulma bashbashii barwaaqo ee banahayda kala siiyo ummad kheyr qaba aamiin dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray waa hambalyo aroos baa la yidhi dadka dirayana waxaa ugu horeeya cali cilmi cawaale waxaa kaloo dhambaalka ku jira dad kaloo fara badan oo ay ka mid yihiin farxiye axmed faarax kiin axmed cali sawdow cilmi cawaale xasan dalmar axmed yaxya axmed cali fantastig iyo jamaal axmed cusmaan jaahos baa la yidhi iyo maxamed axmed xuseen gorod iyo liibaan axmed xasan maalin iyo boqorka bartamaha iyo faarax maxamed cilmi wuxuu ku magac dheeryahay alqudus iyo maxamed dalmar axmed dhammaan dadkani waxa ay kala joogaan maraykanka jarmalka australia kenya uganda iyo gudaha dalka soomaaliya waxaanay hambaliyo aroos oo farxad la u dirayaan nabadoon baa la yidhi cabdirasaaq axmed faarax dalmar iyo ditoresa ifraax maxamed xasan indhowroon oo meherkooda iyo arooskooda wada socda uu ka dhacay baa layidhi caasimad goboleedka puntland ee garoowe waxay leeyihiin allaha idinka dhigo kuwii isku waara ubad kheyr qabana kala helaa aamiin waxaa dhambaalkan uu nooga yimid hooyo aamine cali xarbi iyo hooyo khadiijo jaamac iyo aabe cabdiyare sheekh aadan iyo aabe suga aadan iyo cumar cali xarbi iyo injineer siciid suga aadan iyo cabdi suga aadan dhool suga aadan iyo xaliimo suga aadan faadumo suga aadan xalawi suga aadan iyo xamdi suga aadan iyo ubax suga aadan iyo sacdiyo cali xarbi xamdi cabdiyare aadan iyo ayaan cabdiyare iyo dhammaanba reer cabdiyare reer cali xarbi iyo dhammaan reer suga aadan waxaa dhammaantood ay kala joogaan dunida daafeeda waxayna jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan axmed suga aadan iyo hodan cabdiyare oo wiil ugu dhashay degmada beled xaawo waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey mascuud axmed suge allah ka dhigay ay leeyihiin kii soo barbaara waxtara dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa aamiin ayaan leenahay anigana aamiin ayaan raacinayaa heesta saddexaad ee barnaamijka ibraahim soo qaba waxaan u soo qabanaynaa caasha dhegeystayaasheenna isu samir codadkii seynab xaaji cali baxsan cali diyaar cali gaab
dabanadan ma ay dhalaan haddaan uurka lagu sideen inankaa sarrayse saynabey waxaad tahay saladayo faralkee midaan uga sahwiyaye sala nabadgelya lahow oon saxaabada kuwada yaan ku sidaaye sala nabadgelya lahow oon saxaabada kuwada ama sayri qadarka ama sidaa ku qaado ama sayri qadarka ama sidaa ku qaado ama sayri qadarka ama sidaa ku qaado ama sayri qadarka ama sidaa ku qaado
Come on.
waa tahay hadduu samir wax tari lahaa ama owsad noqon lahaa muddan kuu samraaya aad baan uga helay ereyadaasi waa tahay isi samiroc dadka cali diir iyo cali gaab iyo saynab xaaji cali baxsan intaas haddaanu kaga gudubno dhinaca dhambaalladan aan mar kale fiirino dhambaalkan aan gacanta ku haya ibraahino haddaan markiiba soo qabto waxa uu naga soo gaaray khaliif aadan cabdulaahi iyo cabdulaahi maxamed xasan dhega cadde mahad cabdulaahi dhoore salaad maxamed shire maxamed xasan cabdulle dooli iyo mahad cabdulaahi sidow cabaas cabdulaahi jaamac iyo maxamed caydaruus axmed maxamed xuseen cabdi iyo maslax isaaqa cabdi deerow cabdi aadan iyo axmed maxamed xaaji ajakis baa la yidhi iyo axmed abuukar cumar mutum mise mitum baa laga wadaa waayahay iyo safiya cali cabdi iyo shariifo xuseen xasan iyo sadiiq aadan cabdulaahi iyo mahad aadan cabdulaahi iyo cabdifataax maxamed ibraahim iyo ugu dambayntii cabdifataax maxamed guure dhoodaan muumin isaaq maxamed iyo cabdi axmed siciid dhammaan dadkani waxa ay kala joogaan soomaaliya kanada maraykanka britain denmark sweden france qatar iyo norway waxaana ay hambaliyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin hawada u marinayaan cabdulaahi nuur ibraahim iyo marwadiisa faadome isaaq xasan oo ay mataano ugu dhasheen baa la yidhi isbetelka banaadir waa tahay mataanahaasi ma laba gabdhoodba ma laba wiil ma wiil iyo gabar waa tahay mataanahaasi waxaanu ugu dacaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo kuwii soo weynaada ee kora ee kaalin qaada cabdilatiif barrow aadan iyo cali aadan maxamed cali goobe iyo cabdulaahi sangar maxamed cabdi ibraahim baab iyo maxamed xuseen wariiri maxamed gooris cabdiweli maxamed xasan iyo abdi xuseen macalin cali iyo jumaano maxamed xasan iyo shaakiro barrow aadan iyo faadumo bilow xuseen dadkaasina waxay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacalladeeda waxaana ay jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan maxamed kerow macallin oo loo yaqaano dhegibarde iyo waxay yidhahdeen sarwa cabdulqaadir maadey oo arooskoodu uu ka dhacay laascaanood arooskaas allah ka dhigo kii bashbashii barwaaqa laga kulmo dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray waa hambaliyo aroos oo farxad leh ayaa ciwaan looga soo dhigay waxaana dadka hambaliyada diraya ka mid ah abshir aadan maxamed dalmar cismaan nuur aadan ibraahim iyo cabdisalaan cabdulaahi dabar iyo xawaluul cabdi aadan iyo nasre aadan iyo safiye cali maxamed xabse xasan madkeer iyo hooyo ambiyo cali ibraahim hooyo dheerow baa la yidhi aadan robow iyo meerow maxamed iyo wiilaay madnuur iyo maryan maxamed nuur iyo quraysho maxamed nuur mascuud aadan maxamed iyo huugdiid maxamed nuur iyo cabdi iyagu dambayntii abti aadan waxaa dhammaan dadkani oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan boqorkiiyo boqoradda baa la yidhi kala ah aadan maxamed nuur iyo marwadiisa wiilo maxamed abuukar oo ku aqalgalay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd shan iyo labaatankii bishii sideedaad inu soo dhaafnay ee sanadkan laba kun sagaal iyo toban ducada waa daandure baa lasoo qor ibraahino dadku iskuma jiraan gaar baa lagu soo soocay marka arooskaas ka dhacay muqdisho maxaa ugu ducaynaysaa waxaan leeyahay bashbash iyo barwaaqo guurkiina guurkii lagu farxo ee banahiyada kale si owlaad kheyr qabta anigana aaminayaan raacinaya dhambaalka ugu dambeya dhinacaga dhambaalka ugu dambeeya caasha wuxuu nooga yimid cabdishakuur cabdiraxmaan barrow iyo maxamed xuseen wariiri goris loo yaqaanay ibraahim cabdilatiif barrow eedan iyo cabdilatiif yuusuf xuseen iyo cabdilatiif maxamed kerow iyo cabdilatiif maxamed xuseen waxaana ay hambali u dirayaan muhaab aadan marubow oo wiil uu ugu dhashay bay yidhaahdeen deegaanka qandhood ducaduna waa xaggeenna wiilkaas waxaan leenahay soo weynow noqo kii waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamin anigana aaminayaan raacinaya dhambaalka ugu dambeeya mar haddaad akhrisay ibraahino heesta ugu dambaysa barnaamijkana dhinacaaga waxaan soo qabanaynaa caasho codadkii aweys khamiis iyo sitay qosol wanaag
markaad sidaas tidhi labadaas fannaan inta badan heesaha aniga aan ku maqlay waa heesihii ku jiray riwaayaddii sharaxii la tumaaya sheekaa ka dambeysay deeq maqabe dahabley dadkaaga amaay
amay bicida tahay
haa tahay heestaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa wadirada kugu soo jeedinaya caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo ibraahim xasan daandurey intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono haddii aleed waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Thank you.
heestaasi ay ku wada luuqaynayeen fanaaniinta aweys khamiis mabuuto iyo amina camaarey waxay ugu dambeysay barnaamijkai hambaliyada iyo heesaha waxaynala socotinayay daandure iyo cashucuud halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington weli dhinacii heesaha ayaan hore ugu sii soconaynaa markana waxaan noo soo qabanayaa codka allah u naxariistay fanaanka shay miro dacar
bishaaradii naftayday bugto waxaan kuu soo maray batalaalihii uu boodhari ku asnaa ilaa buurti daaloodu buraaniyo hadaftimu ergaabo iyo badhan beladadi kalgacaalada iyagoo barwaaqa biyuhuna qulqulayaan balliyaduna buuxaan soo booqday awga sidanahay bukaa socod markii baan talays yiri ilanay la'aanta lay baxnaanin kariwa bini aadam baad tahay bashar kula midaanahay abini aadam baad tahay bashar kula midaanahay nafku baahambaane barbarkaaga idhaqaabo
heestaasi iyo kamankaasi macaan ee dananaya allahu naxariistee codkii fanaanka sheemira dacar ayaa gabagaba u ahayd idaacaddeenii galabnimo intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa sahre cidla nuur ibraahim xasan daanduray iyo weliba bashiir abikar iyo subayr dayib dhammaantay waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
belbelkaniyo naartani bixisadan kuu haysiyo waa maxay badooyintani ku boqray habaayicin haiska dhigin biraan jabin uran la mari karin dhanna ha iska dhaadhicin ku boqray habaayicin ha iska dhigin biraan jabin uran la mari karin dhanna ha iska dhaadhicin bini aadam baad tahay bashar kula midaanahay bini aadam baad tahay bashar kula midaanahay u baahbaane barbaarkaaga ilaaq